Heerka shaqo la'aanta dhalinyarada waxbartay ee Soomaaliya ayaa sii kordhaysa waxaana sanad walba jaamacadaha dalka ka qalin jabiya kumanaan dhalinyaro ah sidaasi oo ay tahayna ma helaan marka ay waxbarashada dhammaystaan shaqooyinkii ay ku taami jireen intii ay waxbarashada ku jireen qaar badan oo ka mida waa ay tahriibaan halka qaar kale oo badan ah ay iska joogaan xaafadaha iyagoon wax amalahaynin haddaba maxaa sabab u ah shaqo la-aanta baahsan ee dalka ka jirta waa kuwaan qaar ka mid a dhalinyarada ku nool magaalada kismaayo idaacadda waama la hadlay waxa ayna sheegeen in isqabqabsiga siyaasadeed ee xilligani dalka ka jira uu sii cakirayo shaqo la-aanta haysata dhalinyarada soomaaliyeed sidoo kalena waxa ay codsadeen in dhalinyarada shaqa abuur dhaba walaahi runtii shaqalaan aad iyo aada u baahsan ayaa haysato haddaan nahay dhalinyarta jubbaland waxaan dhihi lahaa sidee oo ugu wanaagsan oon horumar ama aan ku gaari lahayn in noola sameeyo shaqa abuuryaal fara badan ama hadday noqoto si xirfadaysan ama dhinac walba wallaahi shaqa la-aanta waxaa keeni kartaa isleeyan waxyaalo fara badan sida dadkii oonan waxbarashadii aanan sii tixgelinin iyo xirfadooyin fara badan oo nala siinin tariiniyo fara badan oonan la sameynin ayaa keeni karta waxbarashada shaqa la-aantan waxyaalo fara badan waa jiraan hadday noqoto xagga amniga iyo xagga oo dhaqaalahaba sidaasoo maan leeya waayo dowladda dhexe iyo dowladdan kale waxaa ka dhexeeya khilaafayaad yaryar oonan marnaba aanan fahmi karin anaga haddaan nahay dhalinyarta jubbaland si walbaa loogu hortegi karaa haddii lagu dadaalo ama dhaqdhaqaaq loo sameeyo oo xariir labada xariir labada dowladood ay sameeyaan oo loo bandhigo madaxda oo la yidhaahdo dhalinyarta sideen ku horumarin karnaa oo shaqa abuur aan ugu samayn karna runtii aniga keli maahan dhalinyarada dhan si u badan yihiin ninety percent dhalinyarada waa shaqa la-aan runtii horta aad bay u fara badan yihiin waxyaalaha keeno waxaa ugu horeeya horta waddankiiyo maaragtay sideedaba wax wax markii waxaan waxaa lehe dhismihiisa wuu fudud yahay laakiin maxaan ku idhahdaa dhismihiisa wuu adag yahay burburkiisa laakiin wuu fudud yahay dowladda waa hore dowlad fiican ba haysana laakiin way soo burburtay dhismaheedii aa waqti qaadanaysa waxaan is leeyahay dowladdii aan maxaan ku idhahdaa dhismaheedii iyo security wax walbo aan meel walba wada gaarino maamulkii oo weli sii dhismaayo iyo iyo maxaan ku yidhahdaa siyaasad xumi waddankii oo maaragtay laisku haysto maamul goboleed iyo dowlad federaal laisku haysto ayaa keeni karto ayaan isleeyahay waxaan isleeyahay shaqadaas waxaa looga bixi karaa ayadoo dadkii soomaalida waa dad wada dhashe ay midoobaan haddii ay tahay dowladda dhexe haddii ay tahay gobollada kale inay midoobaan maxaan ku yidhahdaa wada shaqayn shaqooyinkiina loo bixiyo runtii waxaa muuqataa in maaragtay hab maaragtay qabiil ahaan in loo bixiyo shaqooyinka in nin walba aqoontiisa meeshuu ku haboon yahay in shaqadaas loo bixiyo ay ila tahay taasaa looga bixi karaa oo ah maxaa koosgareeyey shaqa la-aanta baahsan ee ka jirto maamulka jubbaland khaasatan degmada kismaayo ana waxaan isleeyahay waxyaalo fara badan aa koosgareeyey waxaa ka mid ah kow horta isqabqabsigan maxaa la dhihi jiray u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedka fursado badan ayaa kasoo bixi jira xagga dowladda dhexe oo hadda hakad ku jira oo barnaamijyo fara badan iyo mashruucyo fara badan aa ka imaan jira xaggan dowladda dhexe oona imaan jiray macnaha maamul goboleedka kuwii hadda siyaasadan macnaha isqabqabsiga intaa imaatay kadaay galeen mashruucyadii badi waa istaageen waxaana sababtay isqabqabsidan siyaasadda iyo isfahm waaga ka dhexeeya maamul goboleedkan iyo iyo dowladda dhexe wallaahi aad bay u badan tahay waxaa kaloo ka mid ah fursadihii oo yaraaday shaqooyinka fursadihii oo yaraaday iyo populationkii oo batay inkastoo dhalinyarada soomaaliyeed badankoodu ay xiliyo adag waqti iyo dadaal ku bixiyeen inay waxbartaan haddana shaqa la-aanta baahsan ee dalka ka jirta ayaa ah caqabad kale oo hortaalla marka ay waxbarashada soo dhammeeyaan